asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal isaa f m codka gobolka waqooyi beri ayaad nagala socotaan waxaadna kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka istaha qeybtiisa koowaad aynu ku eegna wargeysada waxaynu dabcan diiradda saarnaa labada wargeysa ugu afka dheer ee wadanka wada daily nation iyo the standard qodobadii ugu waaweynaa ee bogagooda saaka ay ku qoreen ayayna eegi doonaa dhegeystayaal qeybaha dambena waxaan dhegeystayaasha fursad u siin doonaa dhegeystayaal siday ku waabiristeyn maqalka idaacaddu siduu yahay iyo bulshada waxay hadalhayso dhegeystayaal soo dhawaada leenahay dhegeyste waa subaxnimo arbacaha taariikhdun ay ku beegan tahay sideedda bish shanaad ee mey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay sagaal iyo labaatanka bisha tobnaad ee shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijiriga dhegeystayaal waa tahay wargeeska the daily nation aan soo qabanayaa sawirka waxaa ii muuqda wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka midika linturi bagga laba iyo tobnaad ayuu ku faahfaahiyey wargeeska the daily nation dhegeystayaal oo dabcan dabcan wuxuu shalay gelinka dambe hortegay guddiga baarlamaanka waa kow iyo toban xubnood ee loo saaray inay baaraan eedeymaha wajahayo wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka midika linturi guddigaasu hortegay oo mar kalena dib ay isugu soo laaban doonaan ayaa la leeyahay wargeyska bagga labiy tobnaad ayuu arintaasi dhegeystayaal kaga hadlay waada daily nation dhegeystayaal haddii aan faahfaahinta halkaasi halkaasi dabcan aan sii gudbo dhegeystayaal wargeyska the daily nation ee la xilirta arrinta eedeymaha wajahayo wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka guddiga baarlamaanka ee koo iyo tobanka xubnood ka kooban dabcan gelinka dambe shalay hoostagay wasiirka eedeymihii loo sii jeediyey ayuu iska fogeeyey iyadoo welina ay dhiman tahay in mar kale uu guddigaasi hortaga maanta ayaa la filayaa dhegeystayaal dabcan dabcan xildhibaanka xildhibaanka xildhibaanka dabcan dacwadda gudbiyey waa xildhibaanka deegaanka bumula waa mas-uulka lagu magacaabo wamboka kaasoo eedeymaha ka dhanka mooshinka waa mooshinka ka dhanka wasiirka wasaaradda beeraha isaga uu gudbiyey isagana wuxuu ku dooday in naftiisa ay halis ku jirta islamarkaana shakhsiyaad ay beegsanayaan oo wejigu daboolan yahay dabcan shakhsiyaadkaas uu carabka ku dhuftay inuu adeegsanayo wasiirka wasaaradda beeraha midika linturi haddaba wasiirka beeraha ayaa dabcan eedeymaha wajaha waxaa ka mid ah bacrimiinta been abuurka dhegeystayaal iyo inuu xafiiskiisa sida haboon u maareynin islamarkaana uu sidoo kale saxiixay in wadanka lasoo geliyay bacrimin aan tayadeeda gaarsiisneyn heerkii loogu talagalay dhegeystayaal haddaba xildhibaanada ayaa la filayaa in saddex iyo tobanka bishan waa toddobaadka dambe ay dabcan warbixintooda waa gudiga ko guddiga ko iyo tobanka kooban ayaa la filaya inuu baarlamaanka u gudbiyo warbixintiisa islamarkaana baarlamaanka ayaa la filaya inay ka doodaan saddex iyo tobanka bishan mooshinka xilka looga qaadayo wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka midika linturi qodobkaasi midika linturi la xiriira haddii aan halkaasi dhegeystayaal ugu gudbo waxa uu wargeyska the daily nation isla arrinta la xiriirta daadadka roobabka da-a daadadka ka dhashaya haddana waxaa la sheegayaa in ilaa in lasoo tabiyey soddon iyo afar kiisas ama soddon iyo afar xaaladooda la xiriira cudurka daacunka ama koleeraha dhegeystayaal oo goobo qaar ayaa laga soo tabiyey gudaha wadanka ayuu wargeyska the daily nation leeyahay dhegeystayaal taasoo ay ka dhalatay nadaafad darida dabcan daadadka ay horseedeen dhegeyste ayuu wargeeska the daily nation le isla wargeeska the daily nation intaanan ka bixin dhegeystayaal waxaa markii lixaad xilka madaxtinimo loo dhaariyey madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin wuxuu xilkan wahaayey mar uu ra-iisul wasaare ka wadankaasi tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ilaa ay haatan aynu taagannahay waxa uu wadankaasi mar uu madaxweyne ka ahay marna ra-iisul wasaare ayuu ka ahay oo xil ayuu ka hayay haatanna waa mas-uulka ugu sarreeya wadankaasi ee dhegeystayaal markan waxaan eegayaa wargeyska standard bogagiisa qodobadii ugu waaweynaa ee uu ku qoray dhegeystayaal waxaa laga cabsi qabaa goobaha xirooyinka dabcan goobaha xirooyinka loo sameeyey dadkay daadadku saameeyeen oo guryahooda ka barakacay xerooyinka kumiil gaarka ee haatan ku nool yihiin ayaa laga cabsi qabaa in xanuun xanuun uu ka dilaaco maadaama dad badan ay halkaasi isku dhex milmeen sidoo kalena ee nadaafadda aada u hooseyso waxaana laga cabsi qabaa in xaaladda ay noqoto mid uu halkaasi xanuun uu ka dilaaco dhegeystayaal sida uu ku waramaya wargeyska the standard magiisa saddexaad iyadoona boqolaal qof boqolaal qofba hal qol ama hal xarumoodba ay ku wada jiraan dhegeystayaal xaaladaasoo dadkaasi horseyday inay guryahooda kasoo barakacaan kadib markii uu daadadkii ay saameeyeen dhegeystayaal waa hagaage dhegeyste mar kale subax wanaagsan aad leenahay qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doonaa inay nagala soo qeybgalaan sidoo dhanka isla wargeyska the standard magiisa saddexaad dabcan saamileyda dhanka waxbarashada iyo sidoo kale waalidiinta ayaa ka digay in iskuullada ay sii xirnaadaan dhegeystayaal waxay sheegeen in iskuulladu sii xirnaado muddo dheer ay horseedi karta in dibadhacu ku yimaada jadwalka waxbarashada sida waalidiinta ay qabaan iyo sidoo kale saamileyda waxbarashada ururka xogyaha guud ee ururka macalimiinta ee dugsiyada sare kubeed okelo missouri ayaa sheegay ayaa dood ka keenay dabcan iskuullada weli xirin islamarkaana wuxuu haatan tilmaamayaa in roobabkii ay sii yaraanayaan dowladana laga doonayo inay go-aan rasmi ka soo saarto xilliga dib loo furi doonaa dugsiyada dhegeystayaal ayadoo qorsho u ahay in dugsiyada dalka la furo sagaaliyo labaatankii bishii hore ee afaraad ee abril haddana dib loo dhigay bishii lixaad ka hor intuusan madaxweynaha hadlinba wuxuu yidhi dugsiyada waxaa la furi doonaa ilaa amar dambe dhegeystayaal gudoomiyaha dabcan waa guddoomiyaha maamulayaasha dugsiyada sare ee dalka mas-uulka lagu macaabo willi korea isagana wuxuu doonayaa wuxuu ku baaqay in iskuullada dib loo furo wuxuu sidoo kale kula teliyay dowladda haddii hataa iskuullada dib loo dhigaya in ardayda dabcan oo dhigta fasalka afaraad ee dugsiga saraamfoonfowga inay xarumahu ayaga ay goobaha waxbarashada soo xadiraan maadaama ka hor dabayaaqada sanadkan ee imtixaanka kama dambeysta ee dugsiga sare ee k c c da waa imtixaanka shahaadiga ay u fadhiinsan doonaan si islamarkaana cashirada u dhiman loo dhammaystiro dhegeystayaal iyo wargeyska the daily nation bagiisa saddexaad arrintaasi uga hadlay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan ayaa idin leenahay barinayay ma barideen dhegeystayaal margow qodadka teleefoonadan waa idin furi doonaa dhegeystiye madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa ayaa dabcan qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku qaabilay dabcan ka codsaday inay wada hadlaan dabcan waa siyaasiyiinta mucaaradka ee ismaamulka waa gobolka bartamaha dalka waa gobolka asaga kasoo jeedo waa siyaasiyiinta mucaaradka ayaa kalaa madaxa xisbiga wiper maada karwa iyo xogayaha guud ee xisbiga jubilee jeremeya kioni iyo dhegeystayaal si loo xaliyo caqabadaha dhankaasi ka jira wuxuu doonayaa dabcan inuu mudayo siyaasiyiinta gobolka bartamaha dalka ha ahaada mid maxaafid iyo mid mucaaradba wuxuu doonayaa hal mid inuu ka dhiga dhegeystayaal waa sida uu doonaya madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajaag waa dhegeystayaal oo dabcan ahna dabcan waa mas-uul kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka ama mount kenya sidaa u taqaanid dhegeystayaal waa hagaag dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya mar kale wargeyska the daily nation ayaan dib ugu laabanaya dhegeystayaal qodobadii kale ee bogogiisa ku qoray mar kale subax wanaagsan aadileen boqorka ingiriiska king charles saddex ayaa dabcan wuxuu dabcan wax laga xumaada ku tilmaamay daadadka saameeyey dalkani kenya asoona dabcan dhambaal la xiriira inuu arrintaas aada ugu xun yahay uu la wadaagay madaxweynaha dalka waa sida wargeeska daystan the daily nation bogii bogogiisa oga hadlay arrintaasi la xirta in waa boqorka ingiriiska king charles saddex dabcan uu ka hadlay xaaladda fatahaadda ee waddanka saameysay ee la xiriirta daadadka dhegeystayaal wuxuuna sheegay in uu marxaladda ama marxaladda taagan dabcan uu aada uga xun yahay sidoo kalena geenyo ku garab istaagayo in arrintaani dabcan xal ee u hesho ugu dambeyn si ay uga soo kabato daadadka saameeyey goobo ka mid a wadanka dhegeystayaal wargeyska the daily nation bogiisa toddobaad waxaa i muuqda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran ee dalka oo tegey goobtii goob uu daadku aada u saameeyey waa gobolka bartamaha dalka arinaade waa deegaanka kijabe ee waa deegaanka kijabe oo hoos tagta maahimaahiyu ee deegaan baarlamaaneedka naifasha ayuu tegay dabcan goobtaasi wuxuuna amray dadka halkaasi ku nool waa laba boqol oo qof oo in ka badan laba boqol oo qof halkaasi ku nool inay goobtaasi isaga tagaan dhegeystayaal maadaama laga cabsi qabo hadduu roob kala da-o in daadku aada u saameeya dadka halkaasi ka agdhow waa siduu amray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka waa rofesor kiduri kindhiki dhegeystayaal waa hagaaga dhegeystayaal markan dhegeystayaasha ayaan fursad u siinayaa inay barnaamijka dabcan qeybtiisa sida lagu waabiristay ee kasoo qeybgalaan eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeystay soo beegsan kartaa dhegeystayaal zero seven zero two three five zero zero nine zero ayaad dhegeystay soo beegsan kartaa dhammaantiin waa idinsoo dhaweynayaa dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan ayaan idin leeyahay dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber hallo stafm soo dhow walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga halkaad kusan xagar dheer refugee kaamaan kala soo hadlaya ma garata aw bariga ka wara nairobi see lagu maasha allah si wanaagsan baa loo baras loo abo waabiristay nabad baan ku soo kacnay ilaah baa mahadle inta dhimata allah u naxariisto inta Amiin.
mugta allah caafiyo waalidiinteenna allah u naxariisto aabo wax dhib ma jiro way kala degan tahay ilaah baa mahadle maclimow xagar dheer assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystahaasi waa dhegeysta igu horreeyey Eh, dhegeystayaasha kalena waan soo dhaweynayaa si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan Eh, dhegeystaha haatan qad ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qeybqaato allo star f m walaal soo dhawow subax wanaagsan sidee ku waabiriisatay soo dhawow walaal wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga halkaad ku sugan tahay codkaaga aad buu u hooseeya isku day walaal inaad kor u qaadid aad buu u hooseeyaa waa tahay subax wanaagsan waa sidee sidee lagu waabirisay tanariva waa sidee xaaladda guud maxay bulshadaada laysaa waan gartay waa tahay walaal waa kaa guddoomiye waana kaaga mahad celinayaa Eh, dhanka facebooka dabcan eh, subaxoo la mida ayuu leeyahay dhegeystaha sidoo maxamed cabdi kusoo koobay dhegeystahan kale ee barta facebooka kusoo qora salaamu calaykum magaceygu waa aadan maxamed waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee xagardheera subax la mida ayuu leeyahay salaamu calaykum subax wanaagsan bahadista f m waxaan waan idin salaamay magaceyga waa cabdifataax bare oo jooga mandheera maasha allah jawigu waa degan yahay ayuu leeyahay alxamdulilah muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay subaxda ha idin wacnaato ayuu leeyahay Eh, dhegeystahan kale asalaamu calaykum bahdista fm ayuu leeyahay waa macalin gaashaan oo jooga xerada qaxootiga dhagaxa leeyahay hadalhaynta ugu badan waxa weeye ayuu leeyahay eh, gargaarka raashinka lagu qaata ee- ayaa qaar qaadanaya moordi dabcan qoraalkiisa si fiican uma soo dhigin aad moodaa dhegeystayaal Eh, dhegeystayaal mar kale sabax wanaagsan ayaan idin leenahay kuwaasna waa qaar ka mid ah dhegeystayaashii barta facebooka fariintooda la xiriirta subax wanaagsan kusoo gudbiyey dhegeyste dhegeystaha qadka taleefanka ku jira hallow stafim soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
halow saafad aa walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay
waa cabdimar cabdullaahi bilane
waa tahay subax wanaagsan aan kuleeyahay barnaamijka ala socotaan filayaa sidoo kale subax wanaagsan baan ku leeyahay annagana alxamdulilahi nabad baan kuwa barisan waa tahay goobta ku suganta sidee maxaa laga hadlayaa niraahde
wallaahi un saamaynta hadda roobka un baan laga hadlaya waan gartay
okaas alxamdulilah subaxa ku wanaagsan kuleey waan gartay
waa waan ku salaa walaal walaal waan kaa guddoomiye waana kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad barnaamijka qaybta uga noqotay ee dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa dhegeystaha qadka taleefonka ku jira halo isa f m allo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa xasan balanbala xasan subax wanaagsan aan ku leeyahay subax wanaagsan lamid
haye walaal sidee lagu waabiristay goobtaad ku sugan tahay waa waxa lagu waabarisa alxamdulilaahi ilaahay mahadska leh waa tahay maasha allah Eh, mideeda kale waxaa jirta sanadooyinka maanta waa iska carrada waxaa dhahay roob fara badan maasha allah
webigana maanta waxa arkuu sameeyey waa tahay mideeda kale magaalada waxaa jirta dadkii shantii hore shantii dambe waxay ahayd dad waxaa jiray magaalada inka waxaa jira nadaafada oo u shaqala oo magaalada jaafka ka bixin ka bixida jiraa jirtay waan gartay oo magaalada bidca hagaajin jiray sax shanta maanta waxaa dhacay dadkiina lama tirin dadkii lasoo qori laana lama qorin magaaladana maanta waxaa jaafka lala mari lahay waa tahay maxaa yeelay laftii meel shaclaad lagu tuuro dameerka meel ku baxdo duu yaallo baambog meel ku baxdo duu yaallo mhm wixina isla qooyo haye soo cuurka ma dhalan karo sax macquul
marka sidaasaa taallaa dawladda waxaan leenahay countidan ha u dhabagasho waan gartay waana ku salaamay waa tahay waa kaa gudoomo walaal waana kaaga mahadcelinaa dhegeysigaaga iyo fariintaada dhegeystayaal subax wanaagsan aan ku leeyahay dhegeystaha ugu dambeeyaan fursada siinayaa ee qadka taleefonka soo beegsanaya halo star f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo star f m waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan aydu leenahay
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal subax wacan oo wanaagsan meel walba waad joogtaan ise weliba odinoo dhegeysanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeena hogaanka star f m oo aan maanta deerada ku saari doono barnaamijkeenii ee aanu oga hadli doono dabcan arrimaha ee dalkani kenya aana maanta ku eegi doono ee awnaraahde ra-iisul wasaarihii hore ee dalkani kenya iyo waxyaabaha ayadeynta uu usoo jeediyey ee ma garanaysa dowladda dhegeystayaal een, waa maalinimo arbace ay tahay taariikhduna ay ku beegan tahay een, sideedda bisha shanaad sanadka laba kun labaatan iyo afar saacadda goorsheegtadu markii ay kusoo dul istaagto ee, sideed iyo qadar daqiiqooyin waxaad inooga barateen barnaamijka hogaanka xubintiisa arrimaha ee dalka
ah hagaag dhegeystayaal taariikhda islaamkana waxay sugan tahay sagaal iyo labaatanka bisha tobnaad ee shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga ee dhegeystayaal soo dhowaada barnaamijka hogaanka ista aynu saaka diiradda ku saarayna arrimaha la xiriira xaaladda dalka ama waxaa la hadalhayo gaar ahaan gudaha wadanka laga hadalhayo saakana waxaynu barnaamijka dhegeystayaal diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal raila odinga oo dabcan mar kale dowladda eedeen u jeediyey isagoo in muddo ah saaxadda siyaasadeed aan lagu arkin dhegeystayaal soo dhowaadaan idin leenahay qodobkaas la xiriira dhegeystayaal eedeynta uu raila u jeediyey dowladda maalmo ka hor ayaynu diiradda ku saaraynaa dhegeyste
waa tahay dhegeystayaal raila oo bilaaway saaxadda siyaasadeed aan lagu arkin waa tahay ee dhegeystayaal raila ayaa isagana eh, dabcan ka hadlay eenay ma garanaysa arrimo ku saabsan dowladda iyo habka ay oola dhaqmayso dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaadaha misna roobabka ee weli da-aya tirada dadka ee ku dhintay fatahaadada ee webiga ayaa gartay misna gaadhay laba boqol soddon iyo sideed qof tani waxay daba socotaa warbixinta sideed sideedda dhimasho oo dheeri ah ee maanta laga soo sheegay dalka dhammaantiisa sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha toddobaatan iyo shan qof oo kale ayaa weli la la-yahay halka boqol toddobaatan iyo afar qof la sheegay inay ku dhaawacmeen fatahadyada ee dalka ka dhacmisa roobabka ee dalka ka da-aya afartan iyo toddoba kun oo qoys ayaa barakacay taasoo saameyn ku dhowaad laba boqol soddon iyo shan qof ay fatahadaasi saameysay wasaaraddu si kastaba ha ahaatee waxay sheegtay in uu ku dhowaad laba boqol siddeetan iyo lix iyo kow iyo toban qof ay saameyn ay saameeyeen roobabka lixaadka leh ee ka da-aya dalka ilaa boqol lixdan iyo toddoba xeero ayaa laga sameeyey labaatan iyo laba degmo waxaana hadda ay ku jiraan ku jira degmooyinkaasi toddobaatan afar boqol konton iyo kow qof tirada guud ee dugsiyada ay saameeyeen fatahadadu waxay mareysaa kun sagaal boqol lixdan iyo toddoba
waa hagaaga dhegeystayaal hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimiyo laba muuja wan kenya raila odinga ayaa dabcan dowladda ku dhaliilay ama maamulka talada wadanka ayay kenya kwanza uu hogaamiyo madaxweyne william ruuto waxauu ku dhaliilay in aynan sida looga baahan ya uga jawaabin dabcan saameynta ka dhalatay daadadka wadanka saameeyey dhegeystayaal qeybo badan oo wadanka ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa doonayay in dhibaatada daadadka ka dhashay ee saameeyey qeybo ka mid ah wadanka in dowladda dabcan ay u aqoonsato musiibo qaran dhegeystayaal wuxuu sidoo kale ku dhaliilay dowladda inay xoog uga daadgureysay dadka meelaha khatarta iyadoonan dabcan qorshe sax aan loo marin raayla oo maalmo ka hor dabcan ka hadlay oo ku sugnaa aagga mukuru kwajenga ee magaalada nairobi ayaa waxa uu wax aada laga xumaado ku tilmaamay in dowladda ay dabcan sidoo kale burbur u geysatay goobo ay dad degan yihiin ama dhismayaal ay dudumisay dhegeyste raila ayaa dowladda arrintaasi ku dhaleelay maruu arrimahan dabcan raila ka hadlay ayaa waxdaladiisii ka mid ah
nikamwambia yule jamaa zakayo ya kwamba siku yake imekaribia. Sasa hapa mnakumbuka tulipokuja hapa tulikuwa tunawindwa kama swara, tulikuwa tunawindwa na kama swara na wale maaskari wa Zakayo pale chini, pale juu, pale watu wananchi wakatumwaga sisi maji. Tulipofika pale karibu na Outer Ring Road wakatuzuia kutoka, alafu akaanza kunyunyiza risasi gari yangu ilipigwa risasi kumi. Yule jamaa mshenzi yule, alikuwa alikuwa nafikiri anaweza kunitisha, alipiga silitoka kule The Hague. Sasa wakati hiyo walikuwa wanafanya porojo kila mahali, yatio Azimio inataka kuharibu uchumi wetu. Kazimio ndio imekalia sisi, hatuwezi kuendelesha mambo. Tukasema basi tusimame, tukae kando. Sasa ni mwaka moja tangu wakati ile, hali imekuwa mzuri, hali imebadilika imebadilika, si wameshindwa, si wameshindwa, walishindwa, na hata wakikaa miaka kumi hawameshindwa. Zakayo hajui njia, hajui njia, hajui njia. Wale jeshi yake ambaye alichagua wale wote ni wezi. Kazi yao ni nini? Kazi yao ni nini? kila mahali wakifungua wizi, wakifungua wizi. Juzi walisema wanaleta mbolea, si walisema mbolea, mbolea imekuja, mbolea au mawe, mbolea au mawe, wanakuja kuuzia wananchi mawe, ati ni mbolea bwana. Pumbavu sana, si takataka hiyo. Sasa hawa watu wanaona mvua inanyesha, wanasema shule ifunguliwe, atafuli itafunguliwa. Wanangoja mpaka dakika ya mwisho, watoto wamesafiri kwa shule, wanasema hapana, shule haifunguliwi. Je, wewe ulikuwa unalala wapi? Ulikuwa unalala wapi na mama yako? Hawa watu hawajui na- namna ya kuendesha uj- uchumi. Sasa wakati huu hii mvua inaendelea, hata jana nilitoka kule Dubai, kule Rabuni nyumbani Jangwa, mvua inanyesha kwa sababu ya, ma, ya, ya mabadiliko ya hali ya anga ulimwengu mzima, lakini hawa watu walikuwa hawajapanga mpango walijua hii mvua itaendelea ku- kunyesha, maji itakuwa mengi zaidi, mito zitajaa, lakini hakuna hatua ambao walichukua ya kidharura. Sasa mnaambiwa kwamba pandeni mahali ambayo iko juu, pandeni mlimani. Mlima iko wapi? Mlima iko wapi? Kuna yale mabwawa, ukichukua kule inaitwa Seven Forks kuna pale Ma- Masinga Dam, kuna Kamburu Dam, kuna Gitaru Dam, kuna Kindaruma Dam, kuna Kiambere Dam, ni tano zote na zote zimejaa, na hizo damu inatakana zitengeneze stima. Wamejua mapema ya kwamba maji inakuja, funguliweni madamu, maji yaendelee yaingie baharini lakini haya Zakayo hajue haya maneno, wanalala tu, wanalala tu mpaka maji inajaa. Hapa Nairobi iko Nairobi Dam, waliwaja hiyo Nairobi Dam imejaa na takataka ndani yake. Sasa kuna maji ambayo yanaingia ndani ya damu. Hiyo ndio sababu hii mto hii inafura kila mara kwa mara, kwa sababu Nairobi Dam imekuwa clogged, hawajafanya kitu inaitwa dredging ya Nairobi Dam. Kama ingekuwa serikali ya Azimio, tungedredge Nairobi Dam. Sasa
Ee, dabcan codkii aad soo dhegeysateen wuxuu ahaa hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradkii azimiyo lomoja wan kenya raila odinga oo dhaliil adag u jeediyey ama dhaliilo dhinacyo badan taabanaya dhegeystayaal u jeediyey ee dowladda dhexe gaar ahaan maamulka talada wadanka haya ee kenya kwanza u hogaamiye william ruto wuxuuna ku eedeeyey in dowladda sidii looga baahnaa ay aysan uga filcelinin ee, saameynta ka dhalatay daadadka wadanka saameeyey dhegeystayaal iyo sidoo kale arrimaha la xiriira dhegeystayaal dibifurka dugsiyada ayuu dowladda ku ku eedeeyey maadaama ay dowladda kadib dhacday in kenyaanka ay ku wargeliso haddii ay dib u dhigaysa dibifurka dugsiyada sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday arrinta la xiriirta bacriminta aan tayadeeda wanaagsaneen islamarkaana heerkii loogu talagalay aan girs- aan gaarsiisneyn ee laga iibiyey dabcan kenyaanka dhaliilahaas ayuu dhinacyo badan taabana ayuu raila u jeediyey kadib eh, kadib markii dhowaan markuu dabcan goob fagaaraha ee ka tirsan magaalada nairobi uu shacab kula hadlay dhegeystayaal qodobadaasi inuu diiradda ku saarayna eedeyntu raila u jeediyey haddaba qodobka dooda ayaa eedeyntaasuu raila u jeediyey dowladda dhexe ama maamulka wadanka ama talada wadanka ay u jeediyey saameyn ma ku yeelanaysaa dhegeystayaal kursiga uu hanqaltaagaya ee gudoomiyaha guddiga midooda afrika haddaba madaxweynaha dalka william ruto ayaa ka mid ah shakhsiyaadka dabcan ololahaasi ugu jiray in raila uu ku guuleysto kursigaasi markii la gaaro sanada dambe ee labada kun iyo shan iyo labaatanka oo ay doorashadeeda dhici doonta bisha eh, dabcan labaad dabayaaqadeeda dhegeystayaal weli waxaanu sii dhex mushaaxaynaa barnaamijkeeni hogaanka hestaa aanu ku eegeyno eedeynta aanay hogaamiyaha azimio la umoja uu soo jeediyey dowladda sidoo kale cambaareynta ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga ee jawaabta ay dowladdu ka bixisay dhibaatada fatahaadada ee dalka oo dhan ayaa ah tii ugu cuslayd uu kaga soo horjeesto madaxweyne william ruto maalmihii lasoo dhaafay hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa sii xoojiyey dhaleeceynta uu ujeedinayo maamulka madaxweyne william ruto ee ku aadan sida uu uga falcelinayo roobabka lixaad kale ee ka da-aya gudaha ee dalka hogaamiyaha isbahaysiga azimio la umoja wan kenya ayaa hadda doonaya in dhibaatada fatahaadada ee saameeyey gobolada kala duwan ay ku dhawaaqeen ay ku dhow yihiin misna ay tahay musiibo qaran iyadoo dhanka kalena ay kasoo horjeedaan in xoog looga daadgureeyo dadka degan meelaha loo qoondeeyey khatarta sare ilaa laga helayo qorshe sax ah oo dib u dejin ah isagoo booqday dhibanayaasha daadadka saameeya ee isku raranka mukuru ee nairobi jimcihii mister rail odinga waxa uu qalad ku tilmaamay wax ka qabashada dowladda ee roobabka dabeylaha wata ee horseedaya khasaaraha nafeed iyo barakaca iyo barakacayaal fara badan oo kumanaan ah madaxa xisbiga wiper kilonzo mosioko ayaa isagana sheegay in dowladda ay isku dayeen inay dadka guryaha ka dumiso oo dowladda ay raadiso misne ay raadiso xaal waara oo sameyni kara dadkaasi in ay daadadkana ka badbaadaan ayna ma garanaysaa ku helaan meel ay degaan mister odinga ayaa kusii daray si uu u dhaleeceeyo dardaarankii madaxweyne ruuto ee ahaa in laga daadgureeyo dadka degan heeraraha meelaha ay u nugushahay fatahaadyada iyadoo aan la helin qorshe habboon oo dubudejin ah
waa hagaaga dhegeystayaal waxaad dabcan dhegeysan doontaan codadka dabcan hogaamiyaasha mucaaradka ee dalka raila odinga colonzo msioka dhegeystayaal iyo mas-uuliyiinta kale ee mucaaradka iyo sidoo kale dhinaca dowladda dhexe ama maamulka talada wadanka ay siyaasiyiinta qaarkood oo dabcan hadalkii raila ayagana ka falceliyay dhegeyste codadkooda ayaa dhegeysan doontaan bal markan aan sii dhegeysan codkii raila odinga oo qeybihii hore ee idaacadda aad qeyb kasoo dhegeysateen
kama zimejaa takataka, sasa maji inakuja yote kwa, kwa fujo, ndio naona hii inachukua manyumba yenu yote inaendelea nayo pande huko chini, hata ile ingine Nairobi River pande ile ingine ni kama hayo hayo hayo. Hii maneno tumeshaangalia sisi na wataalamu, tunajua suluhisho, lakini jamaa hawajui suluhisho. Lazima ni kupiga kifua tu, kupiga kifua tu hajui suluhisho ya hii Nairobi. Kuchukua taka mnakuta kama hii express highway inajaa na maji. Haya yote jamaa hawajaangalia mambo ya drainage, drainage hawajaangalia. Kazi yao ni kupiga kifua hapa na pale na kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hao ya kwamba tangazeni hali ya hatari tangazeni hali ya hatari, semeni ya kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Declare the flooding a national disaster, ili hatua ya kidharura ichukuliwe kila mahali katika taifa letu, na taifa la ng'ambo watatusaidia sisi, watakuja kusaidia sisi lakini hawezi kutoa msaada kama nyinyi hamjatangaza hali ya hatari katika taifa lenu. Jamaa wanasujumbayumba hapa na pale, wanaangaika, hawajui waenda upande huu au upande huu. Mkono wa kushoto hajui yale makulia yanafanya nini, ndio sababu sisi tuko na shida. Sisi kama Azimio tuko na suluhisho hatungekuwa na shida hii kama Azimio ingekuwa kwa serikali. Sasa lakini kuna wale wengine kama bwana Linturi ndio kwa serikali, kuna wale wengine ambao wanayumbayumba hapa na pale, mnawajua, si mnawajua hawa watu, hawajui kama wanaenda au wanarudi. Ndio sababu tuko na shida kinaita zii Kithure Kindiki, ngine zinaita zii nani yule anaitwa Machogu. Angalieni Machogu Ma- Machogu na Magoha, Profesa Magoha na Machogu. Unaona tofauti? Unaona tofauti? Ni kama usiku na mchana. Mtu anakuja anambia wewe, huyu ni waziri. Unaongea wewe ni waziri wa nini? Ati wewe ni nini? waziri waziri wa ma- matibabu ati sijui sijui- sijui mingine sijui mimi waziri wa elimu sijui mimi waziri wa wafanyikazi. Unaangalia yote ni takataka, ni takataka. Ndio sababu kuna shida, maanake tuko na dereva hajui steering yuko wapi, hajui gia iko wapi, klachi iko wapi. Ndio sababu Kenya ina shida, gharama ya maisha bado imepanda juu zaidi. Sasa mimi nasema hapa ya kwamba hawa watu wasibomoe manyumba ya kule Mkuru kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, nje- kwa njenga wasibomoe manyumba kule Mkuru kwa njenga, sawa sawa. Wakijaribu kubomoa, ita sisi, tutakuja sisi na nyinyi. Hatutaki hiyo, hatutaki hiyo. Hawa watu kama mnataka kuwahamisha watu, kwanza jengeni manyumba mazuri, mpatie hawa watu kwanza, ndio uzi kubomoa. Lakini hapana, waweza kubomoa manyumba ya watu pale wananchi wanaishi na kuna mahali ya watu kwenda. Wananchi si wanyama, wananchi si wanyama, sio swara mpaka muwe na moyo ya utu, sio? Lakini wakija na kifua, sisi ndio kifua, tunajua mambo ya kifua kabisa. Tutakuja pamoja ili tukufe pamoja na nyinyi, sawa sawa. Mukuru must stay, tumeelewana vizuri? Mukuru must stay, Mukuru must stay, Mukuru must stay. Leave the people of Mukuru alone. Tumelewana vizuri, tumelewana vizuri. Mukuru we, Mukuru we.
codkaasin wuxuu ahaa hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimiya loomuuja wan kenya raila odinga dhegeystayaal qeybihii dhexe barnaamijkan dhegeystayaal ku sisiqeynaa markaana soo qabta adeegyada qeybta ka barnaamijka dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee airtel waxay ku leedahay ka faa-iideyso adeega airtel tubonge all net oo la sheekaysa asxaabtaada adeegan qiimo dhamis ayaa lagugu sameeyey waxaana lagugu soo kordhiyey fariinta gaaban sirtu waa inaad si aan kala joogsi lahayn u sheekaysaa adigoo adeegsanaya tubonge all night garaac xidig shan afar afar afargeys si aad u hesho boqol daqiiqo iyo fariinta gaaban oo aad kula xiriiraysa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo wicitaanka macaamiisha eetel oo bilaash ah toddobaadkiiba waxaadna ku helaysaa siddeetan shilin oo keliya dhegeyste etelna waxay ku leedahay dhegeystayaal a reason to imagine adeega kale ee qeybta ka ah barnaamijka haddii aan soo qabta dhegeystayaal waana caanaha budada ee brookside bishaan oo idil Bu- brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha ee brookside ku hal qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban caanaha budada ee brookside dhammaan dukaamada dhegeystayaal jumlada iyo tafaariikhda meel kasta oo aad dalka aad ka joogto islamarkaana ka dhig cuntooyinkaaga kugu wanaagsan dhammaan cuntooyinkaaga waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan markaad ku darsatid caanaha budada ee hodanka ee saafiga ee brookside waxaana qiimo dhamistan ku helaysaa dhammaan eh, noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garam ilaa laba dhibic shan kiilo garam oo qasaacdeysan dhegeystayaal haddaba s- waxay ku leedahay dhegeystayaal ca- caanaha iyo shaaha aadka u jecesha dhammaantood waxay hodan ku noqonayaan caanaha budada saafiga ee brookside dhegeystayaal ka dhigna caanahaaga kuwa tayeysan iyo raashinkaagaba dhegeystayaal kuwa faraha laysaaga goosta dhegeyste brookside saas ayay ina leedahay dhegeyste ma doonaysaa jaamacad waxbarasho oo tayo leh oo deegaan ahaan aada ugu wanaagsan waxbarashada adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gaartid mustaqbalka higsigaaga jaamacadda garissa ayaa ah xarunta waxbarasho ee kuugu dhegeystayaal habboon maantaba iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate dibloma iyo digrii iyo kuliyadaha kale ee ganacsiga cilmiga farsamada macluumaadka cilmiga kombyuutarka dhegeyste sidoo kale waxbarashada ama iyo sidoo kale caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hodheelada iyo kuwo kale aad oo aad ku xiisogeliya koorsooyinka waxaa lagu bixiyaa qaab full time oo maalintii oo dhan hanaanka distance learning oo micnaheedu yahay inaad goob fog aad wax kasoo baran kartid adigoo adeegsanaya adeega online-ka dhegeystayaal ee fogaan arka fogaan araga dhegeyse waxaa kaloo waxaad ku baran kartaa dhegeystayaal galabtii iyo maalmaha sabtida iyo axadda si aad u hesho faahfaahinna daba booqo shabakada w w w gresa university a c k e ama wac nambarada kale ah eber toddobo hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix iyo nambarka kale eber toddobo eber saddex sagaal hal toddoba hal shan shan jaamacadda gresa university hel waxbarasho tayo leh oo kaa caawin doonto inaad wajahda dunida maanta dhegeystayaal adeegaasi qeybta ka ah barnaamijka haddii aan halkaasi u gudbo dhegeystayaal haddaba jaamacadda garesana waa garesa university ayaa ah hoyga waxbarasho ee kugu habon maantaba iska diiwaangeli waxaa socoto diiwaangelinta bish shanaad ee may ee labada kun iyo afariyo labaatanka waa hagaaga dhegeystayaal markan haddii aan dhegeysano siyaasiyiinta mucaaradka dhegeystayaal madaxa xisbiga wiper kana mid ah xubnaha ugu sarreeya isbahaysiga mucaaradka azimio la umoja wan kenya raila odinga aan iraahde azimio la umoja wan kenya dhegeyste waa kalonzo masioka dabcan dowladda dhaliil ayuu u jeediyey dhegeystayaal la xiriirta daadadka dhismooyin dabcan ay dowladda burburisay oo ay dad deganaayeen dhegeystayaal dhismooyinkaas oo ku yaala magaalada nairobi iyo dhegeystayaal bal edeyntiisanaan dhegeysanna calonzo msioka
nyinyi na we- wakenya wenzenu kutoka kila mahali tulifanya maandamano kwa sababu ya gharama mbaya na kubwa ya maisha. Mwakumbuka hawa jamaa wanasema maisha yamekuwa mazuri. Maisha mazuri ndio haya kuzambwa na maji. Kwa hivyo lazima tukumbuke wale watu wetu ambao waliuawa wakati wa maandamano. Na ndugu Raila akaniuliza na wale upande ule mwingine Kimani Ichung'wa, tuketi tuongee juu ya mambo hayo. Mwaka moja baadaye hakuna kitu ambacho kimefanyika. Naungana na ndugu Kioni kusema kweli, hawa watu ni disaster yaani janga, sema janga. Serikali ya janga hii. Sasa tunaomba Mwenyezi Mungu, watu wetu wako Mombasa, inasemekana kuna cyclone inatoka bara Hindi yenye kufanya kuwa na shida kwa sababu ya janga hili. Kumbukeni, hawa jamaa waliita mkutano wa Afrika nzima wakazungumza hapa Nairobi juu ya climate change. Wiki moja kabla hiyo mkutano, alikuwa amesema wamepeana lisensi lessons yote miti ikatwe, na huku anasema tupande miti. Wakafungua e, kila mtu akitaka kuharibu msitu ako na laisi- ako na leseni. Sasa seneta Sifuna ni seneta wa ajabu, ameuliza wanataka sasa watu wahame waende kwa mlima sababu mvua bado inaendelea. Wanataka watu wa Ruben waende Ngong Hills. Nyinyi mko tayari kuelekea Ngong? Unajua Ngong wakati mwingine watu wakipelekwa huko mambo yanaenda mbaya, na huko ni Kajiado. Sasa watu watahama wapi? Lazima watu wasaidiwe hapa mahala walipo. Wangapi wanakubali hiyo? Ndio lazima ifanyike na ndio tukaja. Mimi nataka niseme hii, bunge mlifanya maajabu jana, ndugu Andaye na timu yako, na hata Wakenya kwanza wengine ambao wanajua wakulima ambao wanatarajia mvua hii angalau wasaidie, wameuziwa mbolea gush, hakuna mbolea, inasemekana ingine ni mafi ya punda eh? Sasa kumbukeni, baba alikuwa anasema punda amechoka. Sasa ile mafi ya punda ndio wanaenda wanaletea wananchi kama mbolea. Mambo hayo yatawezekana kweli? Sasa huyu jamaa Linturi, yeye tunasikia ako mafichoni anajificha. Mtu wa Azimio kama gavana wa Eria miaka kumi iliyopita wanaenda wanapekua pekua mambo ambayo mashtaki hayafai, wanampeleka mahakama. Sasa hao wenyewe Linturi, if you want to survive, fichua wale wote ambao unawajua wameuzia wananchi nga- mbolea fake, ama sivyo, ukipigwa kalamu utaenda nyumbani kiholela vibaya sana. Mjue ni serikali ya wafisadi, na kwa hivyo ufisadi huu unaandamana na vile hali nduni hii. Sasa juzi walienda wakabomolea watu manyumba Mavoko jana mafuriko haya vijana watu tisa walikuwa wamekwama kwa adhiriva upo upande wa upande wa huko chini Kangundo, wakachukuliwa kule na mahelikopta. Janga hili bado linaendelea, na tunaomba tena washungulie hiyo maneno. Tunaomba Mungu hiyo landfall ya hiyo inaitwa hadia cyclone isiku- isije ikaumiza watu wetu wa pwani ni nchi ambayo ijui wananchi wanaweza kufanya kitu gani. Tunaona wamesema sasa shule hazitafunguliwa mpaka hawajui lini. Wametuma habari sahihi, wasema hatafungua shule, hawajui mpaka lini. Ikiwa ni hivyo ni basi, lakini wasitume hiyo mam- mam- hiyo habari at midnight. Leo wametuma saa afadhali kidogo ili wa- wazazi wajiandae, lakini wajue they remain culpable. Ile hasara wananchi wa Kenya walipata kusafirisha watoto usiku na usiku wa manane, wanasema hakuna shule kesho, ilikuwa ni aibu. Kwa hivyo naomba tu kitu kimoja, tukubaliane kwamba hatutalala. Mheshimiwa Kajang aliyelala, senata wetu, mwa- Mungu ailaze roho yake vyema, alikuwa anasema bado ni mapambano. Wangapi wanaona bado tuko katika yale mapambano? Wangapi hawa? Kwa sababu hawa hatuwezi tukawakalia tukawacha wakae pale, wazidi kuongeza ushuru na kusema ati shule nyumba ambayo Uhuru Kenyatta alianzisha ni wao. Hii yao wanatoa ushuru leo, kesho ushuru kila mahali, na hizo nyumba kwa kingine wanabomoa na kule kwingine wanabomoa manyumba. Kwa hivyo lazima tuwashike kabisa, tuwashike koo mpaka wajue kwamba wananchi wa Kenya ni wako na haki kila mwananchi kuishi mahali ambapo anaita ni kwa katika mazingira yaliyo safi. Kwa hivyo leo tumekuja tu kuambieni pole, na mimi nakumbuka one year ago ndio mimi nakuja kama Buffalo Soldier.
waata codkaas wuxuu ahay madaxa isbahaysiga wiper oo aan iraada xisbiga wiper calonzo musyoka ahna xubinna ka tirsan eh, isbahaysiga mucaaradka ee azimio loomoja wen kenya raila odinga dhegeystayaal waxay noo soo socda dabcan codka siyaasiyiinta dabcan maamulka talada wadanka aye ee kenya kwanza ayagana dabcan eedeen u jeediyey dowladda dhexe dhegeystayaal bal eh, ma- madaxa hogaamiyaha aqlibiyadda aqalka sare ee dalka ahna senatarka ismaamulka kilicho ee, aaron shariyood asna dabcan u jawaabay eedeyntuu dhowaan raila u jeediyey dowladda dhexe ee ku aadaneyd inaysan wax ka qabanin daadadka wadanka saameeyey ee dhegeyste bal markaan aan dhegeysana ee, dabcan codka aaron shariyood wuxuu dabcan raila odinga ugu baaqi inuu dabcan xushmeeyo mm, dab- ee, uu madaxweynaha dalka william ruto maadaama uu madaxweynaha dalka haatan uu ku dadaalaya ama uu u ololeynayo in raila uu ku guuleysto hogaanka ugu sareeya ee guddiga midooda africa dhegeystayaal ee xilka a u gudoomiyaha guddiga midoro- midooda africa bal markaana dhegeysana aaron jeriyood hogaamiyaha aqalka aqlabiyadda aqalka sare ee dalka ahna senatarka ismaamulka kilicho codkiisa ayaan dhegeystayaal dhegeysanayna markaan
Hasa mzee, unatafutiwa kazi, badala ya kunyamaza utulie polepole pole, tena unaanza kutusi chief campaigner wako. Hii mzee yenu shida yake inakwanga nini? Ku, hata nyinyi mnisaidie, mimi simwelewi tena. Hasa tunajaribu kusaidia yeye, ako chini kwa mtaro, tunainua yeye kabla hata hajasimama ameanza kutukana wale wanamsaidia. Hii mzee ni kama kuna mtu aliroga yeye, mimi sielewi yeye kabisa, na mimi naomba tuombee, tuombee yeye ili akikaribia microphone awe muungwana ama namna gani? Si awe mtu muungwana? Saa ile unasaidiwa kama vile rais anazunguka hii nchi yote. Imagine rais anafanya kazi ya Kenya na akimaliza kazi ya Kenya anaenda nchi ya nje nchi, eh, nchi za nje kumwombea kura yeye, na wakati anaombea yeye kura, yeye anakimbia huko chini, anaanza kutoa matusi. Situmwambie jameni awe muungwana. Eh, kwa hivyo we want to tell Raila Odinga, please be a decent gentleman. It cannot be that while we are busy trying to sort the mess that you and Uhuru Kenyatta created in this country, that you are leading from the front again, creating disturbance in our country.
Tungemuuliza mzee rafiki yetu Baba Raila Odinga, William Ruto anaelewa mambo ya uchumi, ndio amedhibiti uchumi. Mambo ya siasa ya Kenya anaelewa, ndio alikushinda kwa uchaguzi, hata ukifa, ukisaidiwa na wale walikuwa na serikali na system zote. Rais William Ruto anaelewa siasa za dunia, ndio anakusaidia uende uwe commission chair wa AU. But if you are to be helped, my brother, mzee Raila Odinga, please humble yourself because the position that we are campaigning for you, led by President William Ruto, is a position that calls for humility, is a position that calls for respect across the entire African continent and the world over. Please be humble. Respect your chief campaigner, William Ruto, who is campaigning for you.
waa tahay codka labaad muxuu ahaay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka ahna xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka kii waa dabcan kikuyu ee ismaamulka kiambu kimani uchunga ayuu ahay dabcan waxay dabcan raila odinga ugu baaqeen inuu xushmeeyo dabcan madaxweynaha dalka william ruto oo eedeyntii dha- iyo dhaleecayntii u jeedinaya dowladda uu joojiyo maadaama uu madaxweynaha ku dadaalaya eh, dabcan inuu dabcan xal u helo caqabada dhaqaale ee wadanka iyo sidoo kale inuu raila garab ku siinayo inuu ku guuleysto xilka gudoomiyaha guddiga midooda afrika dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijkan dhegeystayaal ku guda jirnaa waa hagaag dhegeystayaal mar kale soo dhawaada leenahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeysta soo beegsan kartaan si aad barnaamijka an- aad uga qeyb qaadataan fewerkiina ku aadan qodobkeena diiradda ku saarina dhegeystayaal ee la xiriirta eedeynta uu raila odinga u jeediyey dowladda dhexe ee ku aadan inaysan wax ka qabanin caqabadaha haatan taagan iyo marxaladaha dhegeystayaal haatan jira haddaba eedeyntaasi saameyn ma ku yeelan kartaa dhegeystayaal kursiga uu raila u hanqaltaagaya ee gudoomiyaha midooda africa ee african union ama a eu da dhegeyste soo dhawaadaan leenahay dhammaantiin mar kale subax wacan oo wanaagsan ayaan leenahay mawjadaha kala guduwan ee idaacadda ayaa nagala socotaan hal liber shan dhibic sagaal ee nairobi ayaa nagala socotaan gaariso iyo dhadhaaf dhegeystayaal waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalani tanariva iyo balambala sagaashan toddoba dhibic hal sagaashan iyo toddoba dhibic shan ismaamulka mandheera nagala socotaan sagaashan iyo laba dhibic shan waa dabcan ismaamulka siolo marsabad iyo laysami sideetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale sideetan iyo toddoba dhibic sagaal dhegeyste Ee, degmada balda xaawe ee gobolka gada ee soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka huust suuftu oo dhankaas etoobiya hoos tagta sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaad nagala socotaan waa mawjada aad idaacadda aad ka dhegeysataan ismaamulka mandheera dhankaas iyo idaacadda ama idaacadan bah wadaagnahay star fm soomaaliya magaalada muqdisho waxaad kala socotaan sagaashan toddoba dhibic eber kismaayo xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbalandna waxaad nagala socotaan siddeetan iyo sagaal dhibic shan waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal qadadkan waa idin furan yahay barnaamijkana waxaad kasoo qaybqaadan kartaan haddaba saameyn raila saameyn ma ku yeelan kartaa raila kursiga u hanqaltaagaya eedeynta uu dowladda u jeediyey ama eedeymaha uu dowladda u jeedinaya dhegeystayaal dowladdana ma ka falcelisay xaaladaha haatan taagan dhegeystayaal sidii looga baahnay fikirkiina dhegeystayaal waan soo dhaweynayaa dhammaantiin eedeynta raila uu dowladda u jeediyeyna sidee u aragtaa dhegeystay soo dhawaadaa idin leenahay markaan stuudiyaha dhexe stuudiyaha labaadan idhaahda iyo muxudiin haye
waa tahay maxamed n waad ku mahadsan tahay weli halkaad nagala socotaana waa idaacadda sta f m n barnaamijkan waa barnaamijkeena hogaanka aanu diiradda ku saareyno xaaladaha dalka iyo dhaleeceynta madaxa azimio la umoja raila odinga uu u soo jeediyey dowladda iyo waxa uu ka doonayo dowladda inay sameeyaan iyadoo saasi ay tahay ayaa haatana madax madaxda ee u d a ayaa cambaareeyey dhaleeceynta uu raila odinga uu soo jeedinayo dowladda iyo madaxweynaha dalka ruto cambaareynta ra-iisul wasaaraha hore iyo colonzo musioko oo ah madaxa awan iraahdee wiper ayaa jawaab aada iyo aada u culus ka bixiyeen ayagoo sheegay in dowladda ay ka gaabisay waxqabadka ee fatahaadaha dalka oo dhan ayaa ah mid culays badan soo wajahayso markii loo eego saameynta ay fasaadaha fatahaadaha awaniraahde ay u keeneen hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa sii xoojiyay dhaleeceynta uu u jeedinayo maamulka madaxweyne william ruute ee ku aadan sida uu ugu falcelinayo roobabka lixaadka leh ee ka da-aya guud ahaan dalka hogaamiyaha azimiyo laomoja wan kenya ayaa hadda doonaya in dhibaatada fatahaadada ee saameeyey gobolada kala duwan ay ay ku dhawaaqaan ay micnaha dowladda ugu dhawaaqaan musiibooyin qaran iyadoo dhanka kalena ay kasoo horjeedaan in xoog looga daadguriyo dadka degan meelaha loo qoondeeyey khatarta sare ee sababi karto in ay dad badan ku dhammaadaan misna fatahaadadu ay dad badan ma garanaysa dhibaatayaan
waa hagaaga dhegeystayaal madaxda mucaaradka u warkacay raila odinga ayaa dabcan dowladdan waxay ugu baaqeen xaaladda haatan daadan waa xaaladda haatan taagan ee daadadka ka dhashay roobabka weli daaya ay u aqoonsato musiibo qaran si wadamada caalamka ay uga falceliyaan si kenya dhaqaale loogu garab istaago ee xaaladahaasi wax uga qabato dhegeyste sidoo kale eedeymo kala duwan ay u jeediyeen dhegeystayaal waxay eedeymo u jeediyeen dabcan dhanka waaxda beeraha ama wasaaradda beeraha ee dalka taasoo lagu eedeeyey in kenyaan badan oo beeraleya laga iibiyey bacrimin tayadeeda aan wanaagsaneyn ama faalis ah oo heerkii laga raba aan gaarsiisneyn sidoo kale waxay eedeyn u jeediyeen wasaaradda waxbarashada ee dalka oo kenyaanka xili dambe ku wargelisay in dib loo dhigay dabcan dibafurka dugsiyada ah dhegeystayaal taasoo sababtay in arday badan ee xarumaha waxbarashada ay tagaan iyadoona dowladda ay dib u dhigtay dibafurka dugsiyada sidoo kale waxaa eedeyn loo jeediyey dhankaasi wasaaradda caafimaadka ee dalka isla aynan ilaa haatan xal u helin caqabadaha dhanka daryeelka caafimaadka dhegeystayaal maadaama dhakhaatiirta ama ururada dhakhaatiirta qeyb badan oo ka mid ah ee shaqojoojin ay ku guda jiraan dhegeystayaal maalinkii konton iyo lixaad ee dhegeyste islamarkaana dowladana ay xal ilaa haatan u helin aan iraahde eedeymahaas kala duwan ee mucaaradka dowladda u jeediyeen xagga maamulka talada wadanka haya ee muxaafidka ee kenya kanza qaar ka mid ah siyaasiyiintooda oo u jawaabay mucaaradka waxay sheegeen in madaxweynaha uu haatan ku dadaalaya inuu xal u helay caqabada dhanka dhaqaale ee wadanka ka taagan sidoo kalena madaxweynaha uu ku dadaalaya in siyaasiga kenya ee u tartamaa xilka a ud waa raila odinga in uu dabcan ololo uga raadinayo madaxda kala duwan ee africa soo dhawaada ayaan idin leenahay haddaba eedeyntu raila u jeediyey saameyn ma ku yeelan kartaa dhegeystayaal kursiga u hanqaltaagaya sideen u aragtaa eedeyntaasi ma soo dhaweyneysaa adna dhegeyste eedeyntu raila u jeediyey dhegeyste waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya dhegeystaha ugu horreeya hallo stafim soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugantay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed nuur kaasoo wacay banaanay la dheera waa tahay waa la socotaa barnaamijkaan filaya walaal waa la socdaa aad iyo aad baan ula socdaa waa idin salaamayaa waa kaa guddoonnay walaal u gudagal barnaamijka walayaa waxaan horta waxaan la qabaa rayla waa la qabaa ma garat waa tahay ciideynta u jeeday dowladda aad ku taageeraysaa aad iyo aad boqolka saddex boqol baan ku taageerayaa waa tahay haye masiibada dhacaysa wadanka ka dhacaysana dawladda endhabka uma aragto ma garad waa tahay micnaha sida haboon ugama aysan ficlilin aad ula jeedaan filaya
maxaa dawladda iyo hadadara kuseemada kaala soo gaarta wax ka dhacay mhm laba sana hariir biyo lagu soo daynaya ma garad waa tahay biyo hireen baa lasoo sii daynay magaalo dhan degan baa lagu soo sii dayn waan garse masiibada ka dhacay waan arkaynaa ma garad sax waxyaar marka meesha masiibada ka dhacda dawladda helicopteraa leedahay military baa leedahay eh, ciidamada oo nefigaa leedahay waxa ataa kasoo hadlaya u imaaday malaha waa tahay dhibaatadaa meesha ka dhacay dawladda indhaha ka fiirsanaysa mhm arrinta iyada arrin weyn waaye ma garat waan garse markii dadaa la qaqayliyo oo gafanaha qayliyo madaxda qayligay ayaa imaan waxaa imaasho dad dhamaaday maxaa qaban waan garse dadkii saacadan lijoog oo barakaceen guryaashooda ka barakaceen oo iskuulihii duurka ku jiraan hataa raashin lama saynin waan garse daraad buu yidhi qofkaas toban kun baa qof guryihiis ka barakacay oo guryihi ka duman toban kun oo sheegay maxaa u tari waa tahay toban kun aftaa laga sheegay magaala lama siina ma garat sax ana meesha aan jooga dheera banaan ahaan waa roobku waa saameeyay ma garat sax waxa dawladda ka socdo oo hataa ee telefoon soo diraay oo se wax idin gaarin hataa lama arko waan garse wax imaada iska daaya waa tahay marka inayaa dawladda aad iyo aad baa arrimaha ugu jir waa iska aruurso waa iska aruurso waan gartay haddii aan dhanka falanqaynta usoo noqono saameyn ma ku yeelan kartaa kursigu raila u hanqaltaagay ee midooda africa e u dahay inaa ku yeelataa rabaa baan rayla meesha aad ma barabay baan aad baa arrinta ayadeedayla ku dhaliilaya ma garan waa tahay waxaad doonaysaa inuu dowladda weli sii mucaarada inuu mucaarado oo afka afka u saaro oo jeeg saaro oo waxaan rabnaa koombo geliye ma garan waan gartay dawladdan kenya haddii rayla loo waayo shaahi lagama cabaayo waan gartay marka ninkan waxaan rabnaa inaa dawladda ariiri geliyo waan gartay tooshka haddii uu haysto saddex toosh inuu usii qaataan rabnaa ma garan waan gar- sax ku soco markaan ku taageersanahay inuu meesha aad ma barabay baan waa tahay walaal waa kaaga mahad celinaa dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kusoo dhaweynayaa waa hagaag dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa dhegeystaha xigaan fursaddaa suunaynaa
hello star fm hello star fm
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma kusoo dhow barnaamijka magacaaga iyo goobtaad joogtaa
waa four point five dhagaxley
haye waa la socotaa barnaamijka haa barnaamijka waxaan falcelinta oo fasahaadaha oo dadka oo baaba ka dhigay buundooyinka jawaayan waxyaabaha suuqa saaiti in laga hortago oo maga- dawlada ay ka gaabisay lagu eedaynay haye
haa hadii lagu eedan waxaan wax waraanahay buundooyinku ay duquubeen amar ilaaha jira awoodda ilaaha jirta ila dadaalka dawladda waa laga rabay dadweynaha iyaga mas-uulka eh inay dadaalka labalaabana laga rabay in la eedo waa fiicantahay aad aad u fiicanta waan ka taageera inay iyadana ina karta isgeliyaan oo waxaas ay ku falceliyaan oo si dadka loo badba ilaaha wax badbaadin kara si wax loo badbaadin laha waa lagu hasuuqmaya dawladda in lagu eedo way haboon tahay mucaarad waa fiicanyahay mucaaradka hadalkiisa muhim waa idin salaamaya
waa ku mahadsan tahay sida wanaagsan oo barnaamijka aad nagala qayb qaatay dhegeysta heesna waa nooga mahad celinaynaa waa tahay dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena hogaanka aanu ku eegeyno arrimaha dalka awan iraahda een, cambaareynta ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga ee jawaabta ay dowladdu eh, ka bixisay dhibaatada iyo fatahaadada dalka oo dhan ayaa ah tii ugu cuslayd ee uu kaga soo horjeestay madaxweyne william ruto maalmihii lasoo dhaafay hogaamiyaha mucaaradka iyo hogaamiyaha een, madaxa awaniraahde wiper ayaa si xoogan u dhaleeceeyeen aanay dhaleeceyn u jeediyeen maamulka madaxweyne william ruute ee ku aadan sida uu ugu falcelinayo roobabka lixaad kale ee ka da-aya guud ahaan dalka hogaamiyaha xisbiyahan hogaamiyaha xisbiga azimio la umoja wan kenya ayaa hadda doonaya in dhibaatada fatahaada ee saameeyey gobolada kala duwan ay u dha- ay ku dhawaaqaan musiibo qoran iyadoo dhanka kalena ay kasoo horjeedaan in xoog looga daadgureeyo dadka degan meelaha fatahadada dhibaato geysan ay u geysan karaan waa tahay dhegeystayaal eedeynta rayla uu jeedinayo dowladda kenya kwanza saameyn ma ku yeelan kartaa kursiga uu hanqaltaagaya africa union ah eedeynta ay rayla odinga u jeeday dowladda kenya kwanza saameyn ma ku yeelan kartaa kursiga u hanqaltaagaya africa union waxaad nagala soo xiriiri kartaa eber toddoba eber laba soddon iyo shan eber eber sagaal eber
dhegeystaha markan qadka ku jira haddii aan soo dhoweyo halow isaafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow
waa dhow iyo horal maxamed aad iyo aad baan u dhowya waa tahay xaggee ku sugan tahay walaal
waxaan ku sugan yahaa sabkoontiga faafi halkaad deegaan baarlamaaneedka faafi aad ku sugan tahay barnaamijka waa la socotaan filaya walaal
aad iyo aad baan ula socdaa waa tahay u gudgal
horta hadda aniga u gudagala mhm
hadalka raila waxa uu maaragtay uu dowladda uu maaragtay uu hadda uu dhib u keenayo mise hadal saameyn uu keenayo hadda ma jiro ma garan waan gartay maxaad u sababeynaysaa hadalkaasi haye haweenaya raila twenty seventeen umalayn dowladda wuu lasoo socday waan gartay
wadankana umalayn saameyn mid awaar iyo mid roob uu maxaa maaragtay uu soo qabsaday maaragtay intii twenty seventeen waan gartay
waxaa mudda maaragtay inuu weligiis uu ka falcelin uu dhihin maaragtay dowladda uu dheel u jeedin uu dhihin maaragtay dowladda arrinta way ku qaldan taha sax
de maxaa yeele dowladda asaga beri ayaa ka tirsanaayoo muxuu dhaho yeel yeelaysa ma garan sax
marka aan raila maxaa arka maaragtay dan shakhsiyeed ma wato dan shakhsiyeedna maaragtay wadanka laguma hogaamin karo ma garan waan gartay
aniga maaragtay kaasi dumar raila hadda uu ku dhawaay- uu ka dhawaajinayo tu hadda maaragtay aan soo dhaweyn maa dowladda maxaa way waa wadaa dadaal laakiin wixii baa maaragtay yaa saameyn wadankii yaa ku yeeshay waa tahay Waxaas maar- waxaana waxa laga hortegi karo ma wadanka oo dhan bu maaragtay iyo iyo qabtay hal wadan kale biyo mise hal county mise maaragtay hal dowlada biyo maaragtay wixii uu maaragtay waa la qaban laha ma garan waa tahay maadaama raila haatan uu yahay musharax u hanqaltaagaya kursiga xilka gudoomiyaha guddiga midooda afrika eedeyntaas uu jeediyey saameyn ma ku yeelan kartaa kursigaasi maadaama madaxweynaha kenya william ruto uu wado ololo ku aadan siduu xilkaasi raila ugu guuleysan lahay sanadka dambe doorashadaas markay dhacdo haye
horta raila umalayn een, wadanka kenya mise haata mise wadan kale ha noqdo inu maaragtay german uu noqonin u qidaane waa tahay inkastoo dadka la tartamayo uu ka magac dheeryahay haye
ma garatay sax raila maxaa muddo maxaa layidhi baalka kolley yiro ayaan inta uu ku arko uqay laakiin haye een, calafka ku cado ma qabo ma garat waan gartay
maxamed raila wuxuu markuu usoo afgalo inuu iska afgumbinaayo maaragtay uu haraanti iskaga dhafanayo madaxweyne maxamed maaragtay inuu meesha iida uu la rabay ma garat waan gartay haddana maxamed asaga inuu maaragtay saameyn iskaga soo jeedinayo oo maaragtay isaga uskasii hadlaynayo ma garat sax
aniga maxaa leeyahay maaragtay raila dadka daba socda iyo asaga maaragtay inay hor socdaan ma rabaano Mhm.
muddada kale raila muxuu doonayaa inuu maaragtay wadankan uu qasqashaad iyo waxyaala uu geliyo taasna ma maxamud maaragtay ina dadkii doorashaad laga soo baxay maaragtay mar dhow Eh, wadankana dhaaho waxay ugaantadu ku sameeyey haddana maxamud maaragtay inuu wadankii waxa uu ku sameyn rabo wadanka maxaa raba raila hadda maxamed maxaa maqlaya in la siin rabo maaragtay gees maaragtay is africa in meel la siin rabo ma garat sax oo dowladda ay wadatay haddana maxaa muddo maaragtay ma iska daadinaya ila maxaa yeele ninka maxaa muddaa wixii markuu ridda u soo jeeyo wasaa haraanti ku dhufan iska daadinay waan gartay
maxaa muddo da hadda twenty twenty maxaa muddo maaragtay xagga sabaasha markii la fiiriyo maxaa muddo asagina maaragtay uu ku guuleysan rabay gumbarka dabcan kursiga ugu sarreeya aa mhm isagiiba haddana maaragtay aa- haddana maaragtay lug iskaaga dhufto marka raila maxaa waye wadanka caqabad uu ku yaa haddana mumudaya maaragtay inuu meeshaas uu helaayo maxaa un suun suuq iska qaaylinba maaragtay raila ayuu ku tegaya waana ku sanaa
waa hagaaga waa raali noqda dhegeystayaal kursiga dabcan ee, gudoomiyaha guddiga midooda afrika ilaa iyo haatan saddex musharax ayaa dabcan ee, soo sharaxday waxaana ka mid ah ee, fawziya yuusuf xaaji aadan oo dooneysa inay kursigaasi u tartanto ayaa waxay soo noqotay fawziya yuusuf xaaji aadan ra-iisul wasaare ku-xigeen ee dalka soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka eh, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya dhegeystayaal waxaana sidoo kale xilkaasi u tartamaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf qofka saddexaad ee u tartamaya waa raila omolo odinga saddexdooda markii la eega dhanka siyaasadda ama saaxasa- saaxadda siyaasadeed ee afrika waxaa aada uga saameyn badan raila omolo odinga dhegeystayaal kana magac dheer dhegeystayaal siday noo sheegeen khubarada falanqeeya arrimaha afrika dhegeystayaal dabcan kursigaasu haatan musharax inuu musharax yahay ayuu sheegay dhegeystayaal oo u tartami doono madaxweynaha dalkana william ruto uu dabcan wada ololada ku aadan siduu raila xilkaasi ugu guuleysan lahay isagoona booqday dhowr wadan madaxdoodana la kulmay dabcanna ku qanciyey inay raila ku taageeraan ee, mush- musharaxnimada xilka gudoomiyaha guddiga midooda afrika dhegeystayaal oo sanadka soo socda bisha labaad oo xafiiska banayn doona gudoomiyaha haatan xilka haye muuse faki maxamed una dhashay dalka chad dhegeystayaal waa hagaaga markaan dhegeystayaal haddii aan soo qabto adeegyada qeybta ka barnaamijka dhegeystayaal shirkadda airtel waxay ku leedahay ka faa'iideyso adeega airtel tubongi allnet oo la sheekayso asxaabtaada adeegan qiimo dhimis ayaa lagugu sameeyey waxaana lagugu soo kordhiyey fariinta gaaban sirtu waa inaad si aan kala joogsi lahayn u sheekaysaa adigoo adeegsanaya tubongi allnet garaac xidig shan afar afar afar gees si aad u hesho boqol daqiiqo iyo fariinta gaaboon oo aad kula xiriireyso dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo wicitaanka macaamiisha airtel oo bilaash ah toddobaadkiiba waxaadna ku helaysaa siddeetan shilin oo keliya airtel dhegeystayaal waxay ku leedahay reason to imagine adeega kale ee qeybta ka ah barnaamijka haddii aan soo qabto waa caanaha baduda ee brugsa dhegeystayaal bishan oo idil brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha brookside ku heldhi waa ku hel qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban dhegeystayaal caanaha baduda ee brookside dhammaan dukaamada jumlada iyo tafaariikhda meel kasta oo aad dalka ka joogto islamarkaana ka dhiga cuntooyinkaaga kuwa wanaagsan dhammaan cuntooyinkaaga waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan marka aad ku darsatid caanaha ah, dhegeystayaal budada ee brookside dhegeyste waa caanaha saafida ee hodanka ee brookside sidoo kale caanahan ayaa dabcan cun- raashinka aad ku darsan kartaa dhegeystayaal si ay u noqdaan kuwa faraha laysaga gobsta dhegeystayaal adeega saddexaad haddii aan soo qabto waa jaamacadda gretsa dhegeyste ma dooneysaa jaamacad waxbarasho tayo leh oo deegaan ahaan aad ugu wahbar- oo aad ugu wanaagsan dhanka waxbarashada adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gaartid mustaqbalka higsigaaga jaamacadda gretsa ayaa ah xarunta waxbarasho ee kuugu habboon maantaba iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate dibloma iyo degree ee kuliyadaha kale ganacsiga cilmiga kombiyuutarka waxbarashada ama education caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hudheelada iyo kuwo kale ee aad kuu xiisogeliyay dhegeyste koorsooyinka waxaa lagu bixinayaa qaab full time oo maalintii odil ah hanaanka distance learning oo qofku wax ku baran karaa asagoo aan fasalka joogin waxaa kaloo waxaad ku baran kartaa dhegeystayaal ama waxaad baran kartaa maalmaha sabtida iyo xadda iyo galbihii dhegeyste si aad u hesho faahfaahin haddaba booqo shabakada www gresa university ac k e ama wac nambarada kale ah eber toddobo hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix nambarka kalena waa eber toddobo eber saddex sagaal hal toddobo hal shan shan dhegeyste jaamacadda garissa university hel waxbarasho tayo leh oo kaa caawin doonto inaad wajahdo dunida maanta mud dhegeystayaal jaamacadda garissa university ayaa ah hoyga waxbarasho ee kugu habboon maantaba iska diiwaangeli waxaa socoto diiwaangelinta bisha may ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka dhegeystayaal intaanan dhegeystayaal ee dhegeystayaasha mar kale aan fursad u siinin markaan aan soo qabta adeegyada qeybta ka ah barnaamijka shirkadda airtel waxay ku leedahay ka faa'iideyso adeega airtel tubonge allnet oo la sheekaysa asxaabtaada adeegan qiimo dhimis ayaa lagugu sameeyey waxaana lagu soo kordhiyey fariinta gaaban sirtu waa inaad si aan kala joogsi lahayn u sheekaysaa adigoo adeegsanaya tubonge allnet garaac xidig shan afar afar afar gees si aad u hesho boqol daqiiqa iyo fariinta gaaban oo aad kula xiriireyso dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo wicitaanka macaamiisha airtel oo bilaasha toddobaadkiiba waxaadna ku heleysaa siddeetan shilin oo keliya faahfaahin dhammaystiran oo ku saabsan airtel tubonge allnet dabcan waxaad eh, waxaad kaga bogan kartaa dhanka iyo dhahyada idaacadda airtelna waxay ku leedahay reason to imagine dhegeyste adeega kale haddii aan soo qabto waa caanaha budada ee brookside dhegeystayaal Eh, haddaba bishan oo idil brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha brookside ku hel qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban caanaha budada ee brookside dhammaan dukaamada jumlada iyo tafaariikhda meel kasta oo aad dalka ka joogto islamarkaana ka dhiga cuntooyinkaaga kuwo wanaagsan dhammaan cuntooyinkaaga waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan markaad ku darsatid caanaha budada ee hodanka ee saafiga ee brookside waxaana qiimo dhimis ku helaysaa dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garaam ilaa laba dhibic shan kiilo garaam oo qasaacdaysan laga bilaabo suxuur ilaa afur iyo xitaa shaaha aadka u jeceshahay dhammaantood waxay ku hodan noqonayaan caanaha budada saafiga ee brookside waxaana qiimo dhimis lagugu sameeyey dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garaam eh, ilaa dabcan laba dhibic shan kiilo garaam oo qasaacdaysan dhegeystayaal adeegaasi brookside haddii aan halkaasi uga gudbo adeega kale ee qeybta ka ah barnaamijka waa jaamacadda gresta ma dooneysaa jaamacad waxbarasho tayo leh oo deegaan ahaan ugu wanaagsan dhanka waxbarashada adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gaartid mustaqbalka hiigsigaaga jaamacadda gresta ayaa ah xarunta waxbarasho ee kuugu habboon maanta wa iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate dibloma iyo digree ee kuliyadaha kale ganacsiga cilmiga kombyuterka waxbarashada caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hodheelada iyo kuwo kale oo aada ku xiisogeliya kursooyinka waxaa lagu bixinayaa qaab full timer oo maalintii oo idil hanaanka distance lanin oo qofka wax baran kara isagoo fasalka aan joogin waxaa kaloo wax ku baran karaa galabtii iyo maalmaha sabtida iyo xadda si aad u hesho faahfaahin haddaba booqo shabakadda w w w dot gresa university dot a c dot k e ama wac nambarada kale ah eber toddobo hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix eber toddobo eber saddex sagaal hal toddoba hal shan shan dhegeyste jaamacadda gresa hel waxbarasho tayo leh oo kaa caawin doonto inaad wajahdo dunida maanta dhegeyste ma dooneysaa dabcan jaamacadda waxbarasho tayo leh adigoo kobcinaya hibadaada sidaa u gaartid hiigsiga mustaqbalkaaga jaamacadda gresa university ayaa ayaa ah niraahde hoyga waxbarashada ee kugu habboon maantaba iska diiwaangeli waxaa socota diiwaangelinta bishanaad ee may dhegeystayaal soo dhawaadaan idin leenahay qodobka dooda haddaan dib ugu soo laabano dabcan codod baa soo dhegeysateen qodobo la xiriira arrinta eedeyntu rayla u jeediyaan halkan idinkulawadaagnay haddaba sidee u aragtaa eedeyntu rayla u jeediyey dowladda dhexe saameyn ma ku yeelan kartaa eedeyntaasi kursiga ugu hanqaltaagaya ee u-da uu madaxweynaha dalka william ruuto uu ka mid yahay shakhsiyaadka u ololeynaya in rayla uu ku guuleysto kursigaasi dhegeystayaal waa idin soo dhaweynaya mar kale eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaa halo stafim soo dhow walaal
waan dhawaya khaliifaan ku salaamaya waata kaa gudoomey magaca gaalkaad ku sugan tahay magacaydu waa shukri ismaamad kumandaraanka la soo hadlaya barnaamijka oo la socotaan filaya walaal aad iyo aad iyo aad iyo aad barnaamijka la socda waana kaaga mahad celinaa waqtigaada qaaliga ah waa tahay adna dhegeysigaagaan kaga mahadnaqaynaa ee u gudagal barnaamijka haddaan barnaamijka u gudagala mhm horta nin horeyna horta arrimuhu sheega waa sax ma karati sax dowladda horta waa in lagu qaylaa tosh lagu qabta ma karati waan karti oo il gaara lagu haya Dow- dowladda mucaarad laan saxaa ma soconayso sax
dowladda horta in lagu qaylaa waxa loo sheega oo la tusaa la dhaha wariyaa intaan in qadansaan ayin ku saxan waa tahay iskuuladii waa naga xiran yahay hatta aniga kula hadlay form four student sanadka ma karati waa tahay ilaah kuu fuday dhaxaanka Wa- Shaadiga, haya.
waxbarashadu waa naga xiranta oo meelna maraana ma laha waan gartay oo dib u dhacaad ka cabsanaysaan dib u dhacan ka cabsana maxaa dhahdaa hadii sheekadii maxay noqotay corona beri laga carri hadda maxay noqotay inay naga carri biyo iyo waxa oo nini isheeg masiibo qaran waa tahay marka madaxweynahana uu ka xagajida inuu ku dhawaaqo horta masiibo qaran ma garad waan gartay wuxuu iska dhigaa inuu wax kasta asiga uu maareyn kara wadan ahaan inuu u istaan kara saas ayuu ayuu ayuu doonaya waan gartay marka horta taas taas waay midda kalena een, wax saameyn horta ku yeelana malaha een, ee, tartanka doorashada ee au ee rayla u tartama ma garad waan gartay waxaa yeelay een, horta kursigan rayla loo raadinaya horta kenya iskale sax
maana rayla shaksi uma laha waan gartay oo dalkuu matalaya haye aad iyo aad aniguna matalaya forty seven million kenyana matalaya ma garad waan gartay een, wax saameyn kuma yeela midda kalena haddii rayla oo kursigan kusoo baxana een, africa union sharcigeeda wuxuu sheegaa alla aa maqlay een, in qof oo chairman oo a u a ina siyaasad wadanka gacmaha la geli karin waata uu qeyb ka noqon ka karin haye aad iyo aad iyo aad iyo aad ma garad si wanaagsan taas daraaddeed madaxweynaha keenaysa horta inuu u ololeeyo rayla odinga waan gartay marka horta taas taasa kale marka aniga dowladda maxaa dhihi lahay, eh, rayla maxaa dhihi lahay arrimo ku hadla saxan yahay een, dowladda waa inay saxdaa waxyaalaha ay ka qaldan sax
een, hadda wa- waa ujeedaa dhakhaatirintii caafimaadka ayaa strike iskaga jiro muddo konton iyo lix maalmood waan gartay marka dowladda in lagu qaylo muhiim waa taas waa muhiim waa soo dhaweynaa in badan ku salaama saaxib sare waata walaal aan kaaga mahadcelinayaa dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaato dhegeystayaasha kale aan fursadda siinaynahay muxudiin
aanay maxamed saad ujeedo horta dadka inta badan ma garanaysaa waxa ay een, dhaleecaynta saarayaan dowladda si wanaagsan Eh, qaar ka mid ah kenya kwanza een, madaxdeedana waxay cambaareynayaan raila odinga waan gartay micnaha hadalladu ku hadlayo habku wax u dhigay Mhm.
Een, khabirada ka faalooda een, siyaasadda Mhm, arrimaha siyaasadda haa ayaa waxa ay inta badan sheegeen raila odinga inuusan ku guuleysanaynin kursigan ee ma garanaysaa a u da waa tahay Een, ay- sababtay u aanayeenna ay tahay in ay la tartamayaan eh, dad afrikaan ah ay soomaali ka mid yihiin sax taasi awgeed ayaa khabiiradu waxay leeyihiin eh, dabcan rayla kuma guuleysanayo kursiga waa midda sababtay leeyihiin in uu dib ugu soo laabto dalka uu cambaareeyo eh, dowladda een, william ruto waa tahay marka dhegeystayaasha waxaan weydiinaynaa eedeynta rayla aan u ujeediyey dowladda kenya kwanza saameyn ma ku yeelan kartaa kursiga uu hanqaltaagaya ee africa union
waa hagaaga dhegeystayaal eh, dabcan haddii aan eegno dhanka saaxadda siyaasadeed ee eh, gobolka africa ama qaaradda africa markaan eegno saddex shaksi ah haatan u tartamaya xilka gudoomiyaha midooda africa dabcan waxaa ka mid ah laba qof oo soomaali ah midna ay kasoo jeedo soomaaliya halka midka kale uu kasoo jeedo dalka jabuuti dabcan marka la yeeraga- marka la eega dhanka siyaasadda africa waxaa saameyn dhanka magac ku leh raila odinga ee dabcan oo madax badan oo afrikaan ah ay dabcan aada u yaqaanaan siyaasaddiisa sidoo kalena haatan marka la eego ololaha haatan socda raila ayaa ka faragelin badan labada dhinac ama labada siyaasi kale ee doonaya inay kursigaasi u tartamaan dhegeyste waa hagaaga waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaasha qadadka taleefonka haye
hello stephen ka xumahay dhegeystahaas dhegeystaha xiga hello stephen waa tahay dhegeystayaal khadka telefoonka dabcan nagala soo xiriiri kartaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa khadka telefoonka tooska ah aad nagala soo xiriiri kartaan
halo safm halo safm dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay
waa tahay dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan meel walba aad joogtaan is walibaad inoo dhegeysanaysaan waxaanu soo gaarnay guntiga iyo gunaanadka barnaamijka inta barnaamijka nagala qayb qaadata dabcan oo aad mahadsantihiin inta barnaamijka dhegta ku haysee ee dhankaasi hawada nagala socda idinkana waa idinkaga mahad celinaynaa barnaamijka waa barnaamijka hogaanka inoo soo bilowday saaka waxaan idinla socodsiinaya anigu waa muxudiin xasan maxamed iyo saaxiibkayga een, maxamed axmed khaliif intaan ku kulmi doonno barnaamijkan barnaamijka xisaga xiga dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi bay bay fi amaan illah